warbixin ay daabacday jariidada the washington post ayaa lagu sheegay in ilaalada etoobiya iyo dad tuulo joog ah ay siddeetan iyo saddex maxbuus oo tigraay ah ku xasuuqeen xero ku taalla koonfurta ethoobiya bishii nofembar ee sanadkii hore waxayna warbixintu ku tilmaamtay dilkii ugu khasaaro badnaa ee loo geysto askar maxaabiis ah tan iyo markii uu dagaalka tigraay bilowday in ka badan laba sano ka hor warbixintan ay qortay jariidada the washington post oo ay v o a soo xigatay waxaa inoo soo koobaysa caasho ibraahim aadan wargeyska washington post ayaa sheegay in dilkan aan horey loo sheegin uu dhacay bishii nofembar keedii sanadkii kaas oo ka dhacay xero u dhow magaalada mereb abaya oo ay ku jireen in ka badan laba kun oo askari oo tigrey ah oo la xiray dad goobjoogayaal ah ayaa waxay u sheegeen wargeyska in lix iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban ka mid a ilaalada xerada ay rasaas ku fureen maxaabiista gelinkii dambe ee galabnimadii uu dilku dhacay taas oo keentay in dad badan ay u cararaan duurka oo ay eryadaan askarta etoobiya warku waxa uu sheegay in markii ay saacad socdeen ay qaar ka mid a dadka baxsaday la kulmeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ka codsadeen in la caawiyo taa beddelkeeda ay koox ka kooban ugu yaraan boqol iyo konton qof ay baangado ulo iyo dhagxaan ku weerareen tigreega goobjoogayaal ayaa sheegay in xubnaha kacdoonka sameeyey ee deegaanka si khaldan loogu sheegay dadka tigreega ah inay ahaayeen maxaabiis dagaal kuwaas oo mas-uul ka ahaa dhimashada rag deegaanka ah oo ciidanka ka tirsanaa wargeyska the washington post ayaa sheegay in askarta la dilay midkoodna uusan ka mid ahayn dagaalyahanada ka soo horjeeda ciidamada etoobiya weeraradan ayaa dhacay xilli ciidamada tigreega ay ku sii siqayeen magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya maxaabiista sheekada lagu waraystay ayaa ku qiyaasay in weerarada ay ka dhasheen cabsi amaba rabitaan aargoosi maydadka saddex iyo siddeetanka qof ee tigreega ah ayaa lagu daadiyey xabaalwadareed ka baxsan xerada xabsiga sida ay sheegeen goobjoogayaal waxaa la isu dul saaray sidii qoryo oo kale mid ayaa sidaasi yiri wargeyska the bost ayaa sheegay in uu waraystay in ka badan labaatameeyo qof oo ay ku jiraan maxaabiis shaqaale caafimaad saraakiil iyo qaraabo gudaha joogta sheekada la daabacay axaddii dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe ee etoobiya iyo gobolka waqooyiga tigree ayaa qarxay bishii nofembar ee sanadkii dhinacyada ayaa hadda waxa ay ka shaqaynayaan faahfaahinta heshiiska xabad joojinta mahadsanid caashe ibraahim aadan caashe cuud markana dhegeystayaal